qoyska cabdikariim muuse qalbidhagax oo ah sarkaalkii ka tirsanaa owen ee lefe dowladda soomaaliya ay u gacangelisay dowladda etoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda qalbidhagax iyo weliba aragtidooda ku aadan go-aankii shalay golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya uu sharci darro ugu tilmaamay dhiibistii qalbidhagax qoyskan ah ayaa dalbaday in qalbidhagax xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo oo dowladda soomaaliya ay ka daba tagto maryan cabdi maxamed oo ka mid ah xaasaska qalbidhagax iyo faratuun oo ah gabar uu dhalay qalbidhagax ayaa goor dhoweyd si wada jir ah khadka taleefanka ee magaalada gaarisa aan ugu waraystay waxaan ugu horreyntii xaaska qalbidhagax aan weydiiyey bal goortii ugu dambeysay ee ay wada xiriireen
maalin baan xiriirnay oo nala soo warxiriyey maalinka wuuna salaamay oo ciyaalkuna weydiiyey annaguna waan salaamay muxuu kuu sheegay wuxuu ii sheegay inuu xabsi ku jiro oo uu xabsi guri ku jira oo maxbuus yahay magaalada cabdisoomana ku xidhan yahay
maxaa kaloo kuu sheegay intaa dheer isbeddelkii soomaaliya loogu geystay buu noo sheegay oo gaalkacyo iyo muqdisho labadaba loogu geystay yaa ii geysta buu yidhi
ciidamadii soo qabtay baa u geystay iyo kuwii loo keenayba labadaba way ka dileen
waa gartay marka xabsi guriga hadda uu ku jiro wax dhiba oo ama jirdil noocaas oo uu kuu sheegay ma jirtaa maya hadda ayna wax kadila inuuna sheegin oo taa ka dambaysa marka dee waa maxbuus iyagana waa qof maxbuusa waayo siduu doono ma hadli karaad ka wadaa nacam a waa gartay waxaad ii sheegtaa carruurtiina wuu salaamay baa tiri imise carruura baad u haysaa
afar baan anagu hayaa shan kalena way jiraan oo xerada dhadhaab hadda ku sugan laga soo kaxeeyo muqdisho intaba maadaa dhalay mise xaas kalaa dhashay maya laba xaas baan nahay marka adiga afar baad haysaa xaaska kalena shan bay haysaa a
waa gartay marka adigu ma gaarisa aad weligaa deganayd mise xarigiisa kadib aad gaarisa usoo wareegtay maya gaalka ayaan kasoo guuray goormaad kasoo guurtay labada kun iyo sideedkii two eight baan kasoo guuray markii la qabtay kadib ee dowladda etoobiya loo dhiibay kadib banaanbaxyaa dhacay dad badan oo soomaaliya oo ka caraysaba arrintii kasoo banbaxay dowladda qudheeda iskumaanay raacin oo dad ka tirsan ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii federaalkeed baa ka carooday wararkaasoo dhan ilaa intee leeg waad kala socotaa wararkaasoo dhan waan la soconay waana la socdaa dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed way mahadsan yihiin aada iyo aad bay umahadsan yihiin waan umahad celinayaa say noo garab istaageen ee ay uga bilgisheen arrinta cabdikariin ay uga xumaadeen baan aada iyo aada ugu mahad celinaya waana la socdaa wararkaasoo dhan oo waana la soconaa haye wararkii ugu dambeeyey ee kaa soo gaadhay dhinaca dowladda iyo baarlamaanka soomaaliya maxay ahaayeen waxay ahaayeen inay shalayto sideed iyo tobankii bisha ay ka wada fadhiisteen si fiicanna ay uga hadleen baarlamaankii ugana doodeen baa i soo gaadhay annaguna aanu ka arkayna t v-ga maxaan ku raday idaacadahan aanu ka dhagaysanay marka aada iyo aada bay umahadsan yihiin ummadda soomaaliyeed baarlamaanka waana u mahad celinayaa waana u mahadnaqaynaa waa gartay marka bal rajadaada ku saabsan in xabsigaa uu ka soo baxo mar kale xorriyaddiisii uu helo carruurtiisii uu dib ugu soo noqdo intee bay la eg tahay
rajadaydu way fiican tahay oo ma rajo xumi oo ruux islaam aha nahay iimaankaan qabaa ummad dinay maxamed baa nahay oo diinta maxamediyadaan ku dhaqmaya allihii weynaaya waaxidkaa ee u dhiiday ee gacantooda geliyeen ilaahay uu gacantiisa kasoo furfuraan rajeynaya oo rajadaydu ma xuma balse waxaan leeyahay oo aan dirayaa oo cod sii hondirahayaa in cabdikariin laga daba tago ay ummadda soomaaliyeed ka daba tagto baarlamaanka soomaaliyeed ka daba tagto soomaaliya ay soo celiso xorriyadiisiina usoo celiso calankiisi iyo ciidiisi iyo dalkiisiina lagu soo celiyo oo nimankii dhiibay ee gardaduubay ay ka howlgalaan ee cabdikariin xorriyadiisa usoo celiyaan waxaana kugu wareejinayaa gabadhiisii uu dhalay oo fartuun cabdikariin oo igarab fadhiya la hadal caash haye ii dhib walaal halo asalaamu calaykum ascuud wacalaykum asalaam waraxmatullah yaa ila hadlaaya fartuun cabdikariin sheekh mase waa ina qalbi dhagax baa tahay
haa imise jir baa tahay fartuun sagaal iyo toban bal waxaad ka warantaa dareenkaaga ku saabsan maqnaanshiyaha adigoo gabar sagaal iyo toban jira aabbahaana uu xabsi ku jiro weliba xabsi dal shisheeyaa uu ku jiro bal dareenkaaga si kooban iigu cabir wallaahi dee waa la dareemi karaa qof kastoo maxaan ku idhahdaa soomaaliyeed iyo qof kastoo damirle waa la dareemi karaa ilmo maxaan ku idhahdaa aabahood laga xidhay oo meel haddana aysa isla joogin aabbahay anigu muddo maanan arkin maxaan ku idhahdaa sagaal sano ama aanan arag ama adi toban sano muddo dhan maanan arag waxaan ku rajo weynaa inaan mar un aabbahay arko siiba sanadkan been rabay inaa barkay joogo aan oogu tago taana daruufo awgeed in baa na kala geeyay oo maxaan ku dhahdaay midba meel geeyay anagu ma waxaan ku noolay magaaladan gaarisa iyo dalkan kenya asna wuxuu ku noolaa dalkii hooyiya magaalada muqdisho fursad oo ma aan helin waxbaan baranayay markii aan lahaa maxaan ku dhahday ay waxbarashadii iisoo dhamaateen lahaa aabaha ada aragtid oo sanadkan dhexdiisa aad welibana bishii sagaalaad baan ku ballansanay inaan isugu imaana muqdisho daruufta un baana kala geyso asnan wuxuu ahaa nin jamhad oo duur ku jira oo halgamaya anna waxaan ahay shaksi arday oo waxbaranayaan ahaa waa gartay hadda aabe wuu xiran yahay gacanta etoobiya ku jira soomaali baana dhiibtay fariintaadu maxay tahay ha wallaahi horta ummada soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed damiirka iyo dhiiggale waanu ogna afar iyo labaatanka saac idaacadahana waan ka dhegeysanaa tiifiyadana waan ka daawanaa sida maxaan ku idhahday wadaninimada leya aadau garab istaageen waanu ognahay baarlamaanka soomaaliya shalay maxaan ku idhahday koonkoodii ahaa boqol konton iyo labada xildhibaane u codeysay maxaan ku idhahdaa dhiibtay aabahay aabahay sheegay dhibitaankiis inuu khalad ahaa ururka orta runtii anaga ereygii noogu daraa wuxuu ahaa aabahay waa la qabtay wuxuu ahaa shaksi kamid u ahaa ururka maxaan ku idhahdaa owanls sidaan oga sugeynay xukuumadii soomaaliya iyo maxaan ku idhahday farmaajiya kheyre aan oga sugeynay hadal iyo waxay lasoo shirtageen ururka owanls ergagixisa ereyga noogu daraa cabdikariin sheekh musahaa la qabtay laakiin ereyga ugu daraa wuxuu ahaa ururkii dhanaa maxaan ku idhahday halgamayay ilaa iyo maxaan ku idhahday halgankiisa soo dhowr iyo soddonka sano ahaa in maxaanku xornimo doonka ahaa in lagu tilmaamo waa argagixis adduun weynuunu argagixiso soo aqoonsanin oo walele shalay marka markay dhaheen baarlamaanka soomaaliya ururka owanelf ma aha urur argagixisa ereygii ugu weynaa ku farxay wuxuu ahaa ereygaas ereygii maxaan ku dhahday kalena ku ahaa cabdikariin khalad baa lagu dhigay labadaas ba maxaan ku dhahday baarlamaanka soomaaliya waa nooga mahad celinaya sida wanaagsan ay uga jawaabeen laakiinse waxaa meesha ku jirtaa baarlamaanka soomaaliya guddida loo xirsaaray inay baadhaan aabahay arrintiisa ma aysan sheegin maxaan ku dhahday cabdikariin sheekh muuse ciddii wareejisay hebel iyo hebel shaksiyaalna maysan tilmaamin dambiilayaalna maysan sheegin aabahay ka dambeeyey waxaa kaloo aysan iyaduna aysan dhihin kama aysan cadeynin baarlamaanka hortiisa in cabdikariin sheekh muuse laga daba tegi doono ma aysan baarlamaanka soomaaliya ereygaa ku dhawaaqin annaguna saan sugayna waxay ahayd in cabdikariin sheekh muuse lagu cadeeyo barta in laga daba tegi doono maxaan ku dhahdaay shaksiyaadkii dhiidana dembiga dusha laga saaro laakiin maanna loo cadeyna labadaas labadaasaan weli sugaynaa
taasina waxa ay ahayd fartuun qalbi dhagax oo ah gabadha uu dhalay cabdikariin muuse qalbi dhagax waxaa iyana ka horreysay mid ka mid ah xaasaska qalbi dhagax maryam cabdi maxamed labaduba waxay khadka telefoonka magaalada gaarisa ee dalka kenya ay ugu warramayeen wariyaheena caashe ibraahim aadan caashe cuud